suuqan oo loogu talagalay in ay ku ganacsadaan ganacsada danyarta ah ee ganacsiyada magaalada balcad ayaa waxaa xarigga ka jiray maamulka degmadaas ugu horeyn qaar ka mida ganacsada ayaa ka hadlaya suuqan iyagoo sheegay inay kaga mahad celinayaan hay-adda gacanta ka geysatay iyo weliba maamulka degmada balcad oo ay sheegeen inuu ganacsigooda wax weyn ka bedeli doono maadaama ay horey hareeraha waddooyinka ay ganacsiyadooda ku haysteen iyo goobahan munaasibku ahayn
alxamdulilaah ilaah baa mahadda iskale iyo hay-adda islaami reliif oo noo sameeyey suuqaan quruxda badan oo maasha allaah ee aad u qabow badan annagoo ku nool meel qorax iyo roob iyo dabeel nagu haysa naga soo qoray iyo guddiga xaafadda xaawtaako maasha allaahi waa anakas hadal ma naqaan laakiin mahad celinaa nahay wax kaleo maaragtay aadihii ka dhihi karnaa ma lehe mahadcelinaa ku simannahay
meeshaan la dhisay oo mashruucan oo islaamu reliif noo dhistay suuqan weyn oo aad u quruxda badan qarash badanaa galay wax badanna waa lala soo daalaa dhacay marka aad iyo aad aa ugu mahadnaqaynaa dad bannaankaa fadhiyo oo orxada iyo roobka meel qabow badan oo harsi ah oo roob iyo qabow iyo dabeel intaba ay ugu maarmeen inay suuqooda ku dadaashaan sida loogu talagalay ugu shaqaystaan waxyaabaha oo ay ii sheeg mataqaanaa nadaafadda iyo hadday tahay na ay aga dadaashaan ayagana intaasaa laga rabi doonaa gudoomiyaha waaxda arrimaha bulshada ee degmada balcad oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sheegay isna in maamul ahaan ay diyaar u yihiin horumarinta ganacsiyada degmadaas
waxaa sharaf noo ah in maanta laga hirgeliyey degmada balcad suuq casri ah suuqyada ka mid ah markaydada maanta adduunka ku tartamaan oo loo dhisay si casri ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku nool degmada balcad anigoo ku hadlayo afka maamulka wakiilna ka ah guddoomiyaha degmada balcad suuqan waxaa loogu talagalay dadka waratada ah oo aan gaarin dukaamada waaweyn
balcad ayaa ka mid ah degmooyinka sida xowliga horumarka u samaynaya ee gobolka shabeellada dhexe dowlad goboleedka hirshabelle